Warqaddii saddexaad ee Rasuul Yooxana.
anigoo odaga waxaan warqaddan u qorayaa gacaliyo gayus oo aan runta ku jeclahay gacaliyo waxaan kuugu duceeyaa inaad wax kastaa ku liibaantid oo aad caafimaad qabtid siday naftaadu u liibaansan tahay waayo aad baan ugu farxay markii walaalo yimaadeen oo ka markhaati fureen runtaada iyo sidaad runta ugu socotid ma lihi farxad tan iiga weyn inaan maqlo in carruurtaydu ay runta ku socdaan gacaliyow amli maad ku samaysaa shuqul kasta oo aad u samaysid walaalaha iyo shisheeyahaba iyagoo jacaylkaagay kiniisadda horteeda kaga markhaati fureen wanaag baad samayn lahayd haddii aad iyaga u ambabixisid sida ilaah istaahilo maxaa yeelay magaciisa awadiis ayay u ambabixeen iyagoo aan waxba ka qaadan dadka aan yuhuudda ahayn sidaas daraaddeed waxaa inagu waajib ah inaynu kuwaasoo kale soo dhoweynno si aynu u noqonno kuwa runta kala wada shaqeeya iyaga wax baan kiniisadda u soo qoray laakiinse diyotrefes oo jecel inuu iyaga ka sarreeyo na aqbali maayo sidaa daraaddeed haddaan imaado waxaan xusuusin doonaa shuqulladiisa uu sameeyo isagoo hadallo xunxun nagu shubaya taasu kuma fila isaga mana aqbalo walaalaha kuwii aqbali lahaa wuu u diidaa kiniisaddana wuu ka eryaa gacaliyow ha ku dayan waxa sharka ah laakiinse ku dayo waxa wanaagsan ka samafalaa waa ku ilaah ka shar falaase ilaah ma uu arkin dadka oo dhammu way u markhaati furaan dimetriyos runta qudheedu way u markhaati furtaa annaguna waannu u markhaati furnaa waanad og tahay in markhaati furkayagu run yahay waxaan hayey waxyaalo badan oo aan ku soo qoro laakiinse dooni maayo inaan qalil iyo qad ugu soo qoro laakiin waxaan rajaynayaa inaan dhowaan ku arko oo aynu afkeenna iskula hadli doonno nabaddu ha kula jirto saaxiibbadii way ku soo salaamayaan saaxiibbada igu salaan mid kasta intaad magaciisa ugu yeedhid